رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المجاز majaaskii ayaa maxalkiisii iyo baabkiisii kan yahay waxaan soo aragnay in bal taqsiimyadii kalaamka ama qaybihii ay kalaamka u qaybinayeen ayaynu kuwa ka soo aragno waxaan soo aragnay in kalaamka looba qaybiyo xaqiiqo iyo majaaz wixii masalada bal yar asal ahaanteeda iyo taqsiimkaasi suu yahay kuba sugnaana waan soo aragnay xaqiiqadana qaybaheedii baan soo aragnay markaa imaka majaaskii oo inoo dambeeyey oo qaybihii kuba tacalluqsanaa jaanibka bal kuba tacalluqsanaa luqada kii inoogu dambeey inoogu dambeeye noqonaya umuuraha kale de waa umuurihii usuul ahaan aan u baahnay in baan gudageli doonaa haddii alla idhaa almajaazu wa huwa majaazku luqatan xagga luqada makaanu ljawaazi tallowga ama gudbitaanka la gudbo meeshiisa weeyo meesha laga tallaabo sa dariiqoo kale oo dee laga gudbayo taas baa lagu magacaabaa awiljawaasu ama tallowgaa la tallaabaye la gudbayo kaa naftiisa ayaaba laydhaa calaa annahu masdarun mimiyun markaa dee jawaasku uu markaa majaasku bimacna aljawaas yahay iyadoo ay taasi tahay inuu yahay masdar miimiya macnaa waxa weeyaan labada luqada ayuu leeyahay lafdigan majaas waa mafcal kollay jawaas baanu ka soo jeedaa laakiin muxuu noqon karaa masderna waa noqon karaa ismu makaanna waa noqon karaa oo dee sibay ku wada imanayaan halkan marka uu sidan u yaalo masderkii waa dee imaka haddii jaaza almakaana la idhaha meeshii buu ka tallaabuu kaba gudbay ama jaaza dariiqa dariiqi uu gooyo uu ka gudbayba weeye marka haddii aan masder ka dhigno waa jawaaskaa gudbitaankaa la gudbayo iyo tallowgaa wax laga tallaabayaa jawaas ay noqon haddii ismu makaan aan kaba dhignona waa makaankii dee jawaaska iyo makaankii gudbitaanka waxaana marka la eego halkan u dhow inuu yahay ismu makaan oo waayo waxa weeye lafdigii loo isticmaalay wixii isaga loo dejiyey waxaan ahayn dee kan uu isticmaalayaa xaqiiqadii ayuu ka gudbayaa ama waa maxalkii uu kaga tallaabayay ama ka gudbayaba xaqiiqadii oo wuxuu u gudbayaa u tallaabayaaba macnahan labaad ee lafdigii looba isticmaalayo bal taas weeye ujeeddadiisu imaka halkan wa fi listilaaxi xagga istilaaxa majaasku qismaani laba qaybood weeye lugawiyun ku isagu luqada loo niseeyo majaaz lugawiya ah iyo wa caqliyun majaaz isagana ay ku magacaabaan majaaz caqliya labadaasuu noqon labadaba isaga inoo keeni walow dee kasii bada majaazka luqawiga uu hadalku qodo qaadan doono majaazka caqligaana wax yar oo aan kaba badnayn saddex sadar uu kuba keeni doono saddex sadar waxaan kaba badnayn waana kuwan alif falmajaazu lugawiyu majaazka lugawigii huwa isagu allafdu lafdi weeye almustacmalu loo isticmaalayo oo loo fii kayri maa kii kayrkii iyo macnihii kayrkii wadica la dejiyey lahu isaga awalan ugu horrayn oo macnihii markii ugu horreeyey loo dejiyey ee lafdigani uu lahaa macno aan ahayn ka loo isticmaalo ayaa majaaskii lugawigahay licilaaqatin cilaaqo daraaddeed oo meesha waxa weeye waa munaasabo macnaha hore ee lafdigu lahaa ee ugu horrayn loo dejiyey iyo macnahan labaad ee maanta loo isticmaalayo munaasabo ka dhexaysa waxaanay munaasabo ka dhexayn dee ma noqonayso ee dee waa cilaaqo ama munaasabo kaba dhexaysa maca qariinatin iyadoo iyaduna qariino caddaynaysoo tilmaamaysa inaan macnihii hore asalkaa loo jeedin ee macnahan dambe loo jeeda iyadoy taasi jirto kaas baa laydhaa lafdiga cilaaqa waxaan aqriyey caynta kasradeeda oo waxa weeye kollay cilaaqana halkan waa bikasri alcayn asalka horena bal maalan ama ha noqoto sayf oo kale qaanso oo kale dee iyagu beryaha hore sawdka ay luqa iyaguna u yeeri jireen meel la qabto ama wax loo sudo oo kale kitaabkeennii dee wakhtiyadii hore waddankeedaba inta gal loo sameeyo sidar ahaa waxyaalahaa sidayaa lagu qabta leh ee wax kale loo sidho taas intaas oo dhan cilaaqa luqada carbeed ama caynta kasradeeday uba yimaadaan majaaskuna tiisani waa cilaaqa ayay taho waa baabka taas bay noqon oo cayntu way kasrisantaho waayo wuxuu ku tacalluqayaa sidaasi duuba wax kale ama meel kale loo sudho ama laba qabto maxalkii xaqiiqada ayuu kuba tacalluqayaa ama calaaqa haddii la yidhaaho luqada carbeed waa jacaylka oo kale khaasatan jacaylka allaasim fi lqalbi oo kale calaaqa waa la yidhaahaa dee bal masalan kolley waana dee ficilkiisuna waa ficil mashhuur oo adigu jira in waxaa kaloo khusuumo oo kale dad ishaysta dee tooda oo kale oo dee kan khasmigii kii kale uu kuba dhegan yahay oo kale taasna calaaqo way u isticmaalaan bal masalan nooca jacaylkaasee uba badan iyo khusuumada iyo calaaqa weeye cayntu way fadxisan tahay laakiin halkan aan hayno iyo umuuraha wixii kuba tacalluqsan shay shay kale wax loo sudho ama la qabto oo side iyo waxyaalaha noqdo oo dhan cayntu way kasrisan tahay luqada carbeed oo cilaaqa la yidhaha markaa tan majaaska ee meelahan ku timaada dee kutubta balaaqada iyo umuurahan ku soo aroorta caynta kasradeeda weeye caynta farxadeeda ma noqonayso markaa sidaasaan le waayo waxaa dhici karta de carabka dadka ta usoo degdegaysa waa calaaqa in la yidhaaho ayaa carabkii dadka u degdegaysa ee macna cilaaqa weeye luq ahaan haddaba cilaaqaduna waa qaradka laga leeyay kitaabkay inoogu iman doontaa kama sii hordegaye laakiin waa waxaan keenaya macnahaas iyo macnaha xidhiirhka ama cilaaqada kaba dhexaysa munaasabada ka dhexaysa taaba weeye qariinaduna waa waxaan caddaynaya ama tilmaamaya inaan loo jeedin macnihii hore maanta macnahan loo jeedo waana isagaaba mati ahaan bay noogu iman mihaaluhu mihaalkiisu lafdat اlasadi alasad lafdadiisaaba weeye ama lafdada kelimada alasad oo dee loo isticmaalaya oo de tustacmalu fi rajuli shujaaci ninka geesigaa loo isticmaalayo dee waata ninka geesigaa inaguba libaxaan ilaa luqadii carbeedba waa la odhanaya fa inahaa laftada ama kelimada alasad marka loo aan xayawaan muftarisa loola jeedin ee nin geesiya laguba idlaaqo istucmilat waa la isticmaalay fii gayri ma kii kayrkii ama macnihii kayrkii wudicat la dejiyey lahu isaga loo dejiye awalan ugu horayn oo ugu horayn dee luqada waxaa loo dejiyey xayawaankan muftariska oo laba yidhaahana marka ruux geesiya la leeyahay waa libaax ama waa asad la leeyahay macnihii lafdigani markii hore lahaa macno aan hayn baa loo isticmaalaya id ilwadcu id cille alwadcu wadcigii alawalu hore ee lahaa lafdadan ama kelimadan u sugnaaday inamaa huwa wuxun baabu ahaa fi lxayawaani almuftarisi xayawaankan waxdila ee muftariska ah waisticmaaluhaa isticmaalkeeda fi rajulu shujaaci nin geesiya loo isticmaalayaana bilwadci thaani waa wadci labaad oon kii hore ahayn waxaana weeye bisababi tajawusi biha majaasaysi ama isticmaal majaas oo biha kelimadii dee lamajaasla isticmaalayo majaasaan loo isticmaalayo tajawus waa tajawaza masarkeediiba weeye kolley lafdiga majaas iyo tajawus waxaa u dhaxaynayaana majaasna lafdadan alasad marka ninkii uu isticmaalayno adigu dee laguba idlaaqaya aan geesiga ahaa lafdiga naftiisa waxa weeye noqonaya majaaskii lafdigii majaaska ahaa ama tajawusku waa ruuxan mustacmilkaa dee ficilkiisiio waa isticmaalka kelimadii aad u isticmaalaysa macnaheedii macno aan ahayn eed macnaheedii hore ka qaadaysaed kala gudbaysaed kan kale ula tallaabayso taas baa tajawuska uu noqonayaa waa isticmaalka lafdadii aan u isticmaalayno macnahan tii weeye tajawuska macnihiisu ama uu noqonaya bal waa farqiga yaree u dhaxayn kara labada bisababi tajawusi biha waa gudbinta iyo tallowga lagala tallaabayo bihaa kelimadaa can maxaliha alawali maxalkeedii horay lahayd taas baabaa adigu in dee looguba isticmaalay wadciga labaadoo taasaa majaasku yahay alcilaaqatu waalgaradu minha cilaaqada iyo waxa looga jeedo macnaha cilaaqadani maxay tahay maxaa laakiin loola imanayaa ama qaradka looga jeedaa muxuu yahay wuxuu yidhi waishtiraadu alcilaaqati cilaaqo oo la shardiyo cilaaqo oo la shardiyaa loo shardiyaa markan dee lafdigan macnihiisii hore macno aan hayn loo isticmaalayaa yukhriju wuxuu saarayaa isticmaalo lafdi lafdigii oo loo isticmaalo fii gayri maa wudica lahu wixii loo dejiyey waxaan ahayn bidariiqi sahwi sahwi dariiqi aw ilkaladi ama kalad iyo khada ama halmaan ruuxo halmaamay lafdigii macnihiisii loo dejiyey macno aan hayn uu isticmaalo afkaa kaba boobay sahwi weeye dee taasoo kale ina munaasaba ma jirto cilaaqa ma jirto waa hadal isaga ka dhacay uno aanu uba jeedin markaa taasuu meesha ka saaraya waayo cilaaqadii waa hadal loo qastayo in lafdigan macnahan dambe loo isticmaalo ee munaasabo ka dhexaysaana ay jirto waana munaasabadu waxa inoo keenaya ama cilaaqadu in fahamkii dee lafdiga aan macnaheedii hore ka fahmi lahayn inta dee dihnigeeni ka tago macnahan labaad uu markaa si dhib yar ama si sahlan oo deg dega macnahan labaad ugaba fahmo waa waxa keenaya masalan ka qawlika qowlkaagii aad odhanaysayba weeye khud haada alqalama qalamkan qaado watushiiru walxaal tushiiru aada ishaaraysa ilaa kitaabin maalan oo maalan waxaaba tidhi adigoo kitaab farta ku fiiqaya ujeedayna inaad istidhaaho khud haada alkitaabaad halmaanto waxaad tidhi khud haada alqalama kitaabna fartaad ku fiiqaysaa maanta alqalam macnihii uu lahaa macno aan ahayn baabad u isticmaashay laakiin tani wax loo qastayna maaha waxay munaasaba ka dhaxaysana maaha ee waa sahwi dhacay iyo qalad dhacay taas aw bطariiqi اqaصdi amase ariiq اqaصdi waxa weeye lafdiga yukhriju isticmaala lafdi fii gayri ma wadica lahu bطariiqi sahwi halkaasay raacsantah ama ay ku cadfantahe aw biطariiqi اlqasdi amase lafdigii oo loo isticmaalo wixii loo dejiyey waxaan ahayn biطariiqi اlqasdi ujeeddo iyadoo loo qastayo ruuxani u badheedhay waxan inuu yidhaaho waa u badheedhay walaakin laakiin laa munaasabata munaasaba ma ahaanin oo munaasabo ka dhexaysaa ma jirto bayna almacnayeyni labada macne macnihii hore lafdigu lahaa iyo macnahan dambe ruuxani isagoo u qasaya uuba isticmaalay wadalika ka qowlika khud haada alkitaaba aw ishtaraytu kitaaban waxaaba tidhi kitaabkan qaado ama kitaab baan soo iibsaday turiidu xaal aad u jeedo tufaaxan tufaax aw sawban waanad u qasaysaa marka taasoo kale ina cilaaqa ma jirto munaasaba ma jirto majaas laguma tirinayo tani majaas ma noqonayso id laa munaasabata munaasaba meesha may ahaanin bayna alkitaabi watufaaxi kitaabka iyo tufaaxa munaasabo ka dhaxaysa oo markaan lafdigii kitaab maqalo aan ka fahmi karno markaas ee aan si dhib yar ugaba fahmi karno macnahan kale loo jeedo waayo xidhiirka ka dhexeeya daraaddeed taasi maba jirto halkan laa munaasabata bayna alkitaabi watufaaxi walaa bayna alkitaabi wathawb kitaab iyo thawb ama kitaab iyo tufax wax munaasabo kaba dhexeeya ma jirto shaksigu camdi ba ha u isticmaalay markaa cilaaqadan la shardiyaya umuuraha caynkaasay meesha ka saaraysaa oo dee waxa weeye wax munaasaba ay ka dhaxayso oo markaa cilaaqadanna ay tahay wixii dhib yaraynayee sahlayey in macnihii hore dihnigu intuu ka guuraba macnahan labaad uu ruuxu kaba fahmo xaggii fahamkii ayay noqonaysaa cilaaqadu wاlgaradu min alcilaaqa taasi horta waa ishtiraad alcilaaqa waa taas oo wuxuu keenayo wاlgaradu min alcilaaqati cilaaqada waxaa looga jeedaana intiqaalu dihni waa dihnigii ama fahamkiiba iskaba dhaho guuritaankiisa uu ka guurayo min almacna alawali macnihii hore ila almacna ahaaniyi macnihii labaad can dariiqiha dariiqa cilaaqada munaasabada dariiqeeda ayaa keenaysa ee macnaha labaad ruuxu si dhib yar inuu wixii ugaba fahmo fahiya cilaaqadu kaljasri sida kaabad oo kale weeye lagu tallaabo meel aan la mari kareen ee intay saaran tahay labadii dhinacee waadigaba loogu kala tallaabayo lidihni dihnigii ayay jasri oo kale u tahay oo yacburu waa gudbayaa dihnigu calayhaa cilaaqada korkeeda oo waa dee munaasabadan ka dhaxaysa oo macnihii kale ayuu si dhab yar wixii loogaba fahmaya kamaa fii qowlika ra'aytu asadan yarmi yarmin waa qariinadii waxaa tidhi libaax baan arkay libaaxina asalkiisii hore xayawaan muftaris uu ahaa waxaad u jeedaa rajul matalan nin geesi ah ee waxaa libaaxa iyo ninka geesigaa ka dhexeeyaana waa jur'ada iyo shajaacada oo kanna ku sugan kanna ku sugan macnahaasi wuu dhib yaraynayaa sahlayaa in dee bal matalan lafdiga macnihiisii horea laga tegayaa dihnigu si dhib yar uu macnahan labaad ugaba fahmo cilaaqadan ka dhexaysa daraaddeed yarmina waa qariino caddaynaysa inaan loo jeedin macnihii hore asalka ahaa fa ina jisra alintiqaali guritaanka kaabadiisa ama jisrigii min alxayawaani almuftarisi xayawaankii muftariskaa laga intiqaalayo oo macnaa waa kelimadan fahamkeeda ila arajuli shujaaci ninka geesigaa markaa lafdigii wax laga fahmaya uu noqonayo halkaa loo guurayaa inamaa hiya shajaacatu jisrigaasi waa geesinimadan alatii taasoo tarbidu isku xidhaysa bayna almacnayeyni labadan macne dee waxa weeyaan lafdiga asad macnihii uu lahaa markii hore iyo lafdi macnahan dambe uu yeesho dee nin laguba idlaaqayo fii qowlika qowlkaagana kuba sugan xayawaanun muftarisun warajulun shujaacun macnaha isku xidhayaa labadooda ka dhexeeya waa ashajaaca ama aljur'aba weeye taas baanay cilaaqadu tahay way bal taasi waa cilaaqadii iyo waxa ay tahay iyo waxay faa'iidadeedu tahay aqsaamu alcilaaqati cilaaqada qaybaheeda walcilaaqatu cilaaqadan labadan dee macno kaba dhaxaynaysa ee munaasabada ah ee loo shardiyayo dee xaggii bal maalan markan majaaz la isticmaalayo ama kelimadii macno aanay lahayn oo dambe loo isticmaalayo inuu jiro kaasi cilaaqadaasi ima almushaabahatu inay tahay mushaabaho oo waxa weeyaan labadan macno waxa ka dhaxeeya qadar ama wax jaamicoy iska shabahayaano iskaga egyiin ama iskaga mid adigu iskaga shabahayaan baa jira taasi waa mid wadalika ka mushaabahati rajuli shujaaci waa ninkii geesigaa shabihitaankiisii uu shabahayey lilasadi libaaxa fi shajaacati xagga geesinimada uu ku shabahayey oo waa jaamici fi mithaal mutaqadim mithaalkaan soo marnay liannaha shajaacadu macnan macno weeye mushtarakun baynahumaa labadiiba libaaxiina waan ka helaynaa ninkii geesigaana waan kaba helaynaa markaa dee ninkii wuxuu shabahayaa libaaxii xagga shajaacaduu ku shabahayaaba kaa geesigii bal taaba inay tahay taasi waa mid oo cilaaqadii waxay noqotay maanta mushaabaho wa imaa hayruulmushaabahati cilaaqadan labadan macno ka dhaxaysa macnihii hore iyo macnahan dambe majaaska inaanay ahayn mushaabaho macnaa wax jaamica oo isu geynayo iska shabahayaan iyagii saa halkan shajaacadii labadiiba ama dee waxa weeyaan kan iyo kan baan uga helaynaa ama ay isaga shabahayaan taas ma jirto oo waxaa ka dhexeeyaa waxyaalo kaloon arki doonuu noqon ee laakiin maaha mushaabaho ay wax iska shabahayaan oo wax iskaga midiin ama dee la yidhaha halkan jaamicii labada isu geynaya ee dee wejgii shabahaba keenayay taas inaanay ahaynba wadalika ka qowlihim qowlkoodiiba weeye ay odhanayeen basa alamiiru cuyuunan lahu fi lmadiinati basa uu baahiyey oo waa ku sii daayey alamiiru ninkii madaxda ahaa cuyuunan indho lahu isaga u sugnaaday indho oh fi lmadiinati magaaladii lafdigan cuyuun waa majaaz oo dee indho socdo oo magaalada uu ku sii daynayo u dhex gelayaa ma jirto macnuu waa maxay ay jawaasiisa kuwa warka soo ururiya warkana u doono akhbaarta dadka u soo gudbiya ayuu magaaladii kuba sii daayey bal markaa iminka halkan waxa weeye shaksigii jaajuuska ahaa iyo ishii oo alcayn iminka halkan dee waxa ka dhexeeyaa mushaabaha ma aha la leeyahay jaajuusku isha waxaa suu uga shabahayaa ishuba waa juz isagii kaba mida waa qayb isagii kaba mida ee cilaaqadii maxay noqonaysaa dee waxa weeyeba iminka min tacbiir اljuزi wa iraayati اlkuli o waa juز'iya ama kuliya ayaa cilaaqada cilaaqada ka dhaxaynaysaa labadooda ay noqonaysaa maaha qadar ay iska shabahayaan oo meeshii jira bal taas wey labadaas ayaa u kala baxaya tan dambaa dee qayba si yeelani haddaba markaa muxuu yidhi wakulu majaazin majaaz kasta oo cilaaqatuhu cilaaqadiisu ay tahay isaga majaaz kasta oo cilaaqadiisu almushaabahatu mushaabaha ay tahay inay wax qadar ay iska shabahayaan iyo wax jaamico macnaha ay wadaagsanayaan labadan waxa weeye macnihii hore iyo macnahan dambe uu jiro adigu majaazkay cilaaqadiisu taa tahay yusamaa waxaa lagu magacaabaya isticaaratan isticaaro oo waxa weeye majaazkii haddii cilaaqadan macnaha hore iyo macnaha ka dambexeeya dhexeeya ay mushaabaha tahay taasi waa isticaaray noqonaysaa dee iyadna qaybaheedii waxa weye macruufka ale yusama isticaaratan say taabtay liannaka adigu shabahta waad shabahday marka hore oo bal maalan rajulkii shujaaca ahaa ayaad libaax ku shabahdood u ekaysiisay marka taa dhacday suma isticarta waxaad soo qaadatay lafsal mushabahi bihi mushabahu bihiga lafdigiisii wa adlaqtahu waxaad ku idlaaqday cala almushabahi oo maalan marka hore dee ninkii geesigaabaad kala mid dhigaysaa libaax dabadeedna markay taasi dhacdo mushaabahadaas ayaad lafdigii dee markaa magicii uu lahaa libaaxu oo asadaad soo qaadatayoo waxaad siisayba dee rajulkii shujaac ahaabaad siisay oo mushabahii aad siisay dee mushabahu biga lafdigiisii kaas isaga waxaa la odhanayaa dee waana majaaz cilaaqaduna waa mushaabaho isticaara ay noqonaysaa wa kullu majaaz taasi waa mid haddaba majaaz kastoo xidhiirkan ama munaasabadan labada ka dhaxaynaysa ama waxaan munaasabada keenaya dee waxaa mushtaragay wadaagsanayaan isaga egyiin ah istacaaru noqon wa kullu majaazin majaaz kastoo cilaaqatuhu cilaaqadiisu hayru lmushaabahati mushaabaho aanay ahayn waxyaalaha kale inoo dambeeye ay tahay yusamaa majaazan mursalan ka hore haddii isticaaro la odhanayay kan waxaa lagu magacaabayaa majaaz mursala ayaa lagu magacaabaya hadda welibana majaaskii lugawiga ah un baan ku jirnaa majaaskii caqliga ah waa dambeeya mursalnimadan waa maxay waa majaaz la sii daayo la idlaaqayo macnaa liannahu majaazkan dambe ursila waxa laga sii daayo laga idlaaqay oon dee laba socon can qaydi lmushaabahati mushaabaha qaydkeed majaazkaa hore haddii uu meesha jiray qayd mushaabaho oo macnahan mushtarageeda ay iskaba shabahayeena kan qaydkaasi lama socdo mushaabaha ma jirto ki dhinaca markii aanay laba socon ayaa majaaz mursal oo dee qaydkaa lagaba sii daayey ayuu noqday amhiladiisana waan arki doonaa haddaba waalcilaaqaatu bigayri lmushaabahati mutacadidatun cilaaqaadka aan ahayn mushaabaho oo waxaan dee cilaaqaadkan laba macno ka dhaxaynaya oo midna uu kii kelimada loo dejiyayay midna kan dambe uu yee loo isticmaalayo waa munaasabada ka dhaxaysa in mushaabaho ahayni mutacadidatu mid un maaha iyo laba iye way tirowdo dee waxa weeyaan waa cadad waxoogaaya ayay noqonaysaa toomaba kaba badan liannaha waa maxay w mutacadido liannahaa calaaqaadka aan mushaabaho ahayni tacumu waxay caam yeelaysaa oo macnaa ay dee gaadhaysay ku dhacaysa ama ay shamlin oy kulansan kulla munaasabatin munaasabo kastoo laba macno ka dhaxeeya aw mulaabasatin ama isdheehitaan adugu wuxuun ay iskaba dheehayaanoo wuxuun ay isagaba imanayaanoo bayna almacnayeyni labada macno kaba dhaxeeyo ama laba macno dhexdood ahaatay oo tusaxiixu munaasabadaasi ama munaasabadaasi saxiix yeelayso meesha inoo sai inoo saxaysa inoo sugaysa ama inoo saxiix yeelaysa naqlo lafdi lafdigii oo lasoo naqliyo min macnaahu lawali macnihiisii hore laga soo naqliyo ila thaanii ka labaad loo soo naqliyo oo waa taan idhi haddaanay munaasaba jirin iyadoo dee taasi majaazna maaha waa hadal aan laqwi oon macno lahayn buu noqon ee laakiin munaasabo kastoo labadan macno dhexdooda adigu ka dhaxaysa oy bal maalan isaga munaasib noqonayaan oo inoo keenaysa o inoo saxaysa markaa lafdigan in macnihiisii hore laga soo naqliyo macnaha dambe loo soo gudbiyo fahamkii laga fahmilaa macnaha dambena dhib yaraynaysa oo sahlaysaba waxaa la odhanayaa dee waxa weeye in cilaaqada dee aan mushaabaha ahayn bay soo hoos geli wadalika kalkuliyati waljuziya maalan waa laba shay oo dee waa kuliya ka dhaxayso macnaha waxa weeye midkood baa ka kale juskii ah haddaba halkii markaa maxay noqotay juskii baa la idlaaqay wixii qaybta ahaa ama juska ahaayo waxaa loo jeedaa kulligii saa imaka cayn marka la idlaaqe jaajuuska luqada carbeed dee alcayn waa la yidhaaho waa lafdi laguba idlaaqo oo dee axaadiisana waa inooguba yimi xadiidkii sulaxa xudaybiyana waa kuba sugnaa bal maalan in cayn iyadoo jaajuuskii lagu idlaaqo kuwo kalena waa kuba jiray in oo uu ku soo noqnoqday axaadiisaba haddaba marka juz ishuna ruuxa marka la eego waa qayb kaba mid ah qaybtii markii la sheegay maxaa loo jeedaa ruuxii oo dhan baa loo jeedaa ama kulligii baa loo jeedaa oo juskii baa la idlaaqo kul cagsina waa imanayaayo iyadoo loo la idlaaqo kulligii oo waxaa loo jeedaana qayb isaga ka mida uu yahay markaa taas waa cilaaqadii ka dhexaysay kulliya juziyay noqonaysaa falawalu ka hore markaa kanaa labae waa kulliya juziyadii kan tudliqa inaad idlaaqdaba weeye alkull wixii dee kulliga ahaa aada idlaaqdo oo lafdigan aad isticmaalaysaa kii kulliga ahaa oo wa turiida aad ulana jeedo aljuز'a qayb aad ulaba jeedo kamaa taquulu saad u odhanayso qabadat ishurdatu cala allusi askartii ama nimankii shurdada ama booliiska ahaa waxay qabteen tuuggii bay qabteen halkan halkeedee majaazka uu kuba sugan yahay mursalkaa ama kuliyadan ay kuba sugantahy waa kan inoo sheegayo wuxu uhi idcille alqabdu qabashadani lam yaxsul muu xasilin min jamiici shurdati lafdigan ashurda dee weliba ashan haddaynaan cahdiye ka dhigin shurdadii oo dhan buu ku wada dhacaya shurdadii oo dhammina dee ninkan isugumay iman ee qayb iyaga ka mida ama mid haba noqdo keli ama lababa haba noqdeen saddex haba noqdeene laakiin waa in iyagii kaba mida ayaa qabdigu xaggooda kaba dhacay qabdigiina waxaa loo wada tiiriyey shurdadii oo dhan baa lagaba dhigay inay qabdigu xaggooda kaba dhacay haddaba halkan maxaa jirta oo waxaa la odhanayaa dee iminka kulligii baa la idlaaqay waxa loo jeedaana waa juz waa qayb baa loo jeedaa waa majaaska mursalka wa inamaa xasala min bacdihim qabdigu barhkoodun buu kaba dhacay wahaaniya ta labaad ee tani waxay idlaaqu lkulli iminka wa iraadat اljuز'i bay ahayd ta labaad waa tan oon cagsino oo maxay noqonaysaa idlaaqu اljuz ama wa iraadat اlkulli in juzkii la sheego lafdiga la isticmaalay juzkii uu yahay laakiin waxaa loo jeedaa kulligii uu yahay sida mihaalkii horean soo aragnay ta labaad ka idlaaq alcayni waa lafdigan kuliya juziya labadii dhinac dee ka wada imanaye ka idlaaq alcayni ishii oo laba idlaaqo weeye wa iraadati kulli اlinsaani iyo lona jeedo oo dee meesha lafdigan cayn baa la yidhi dee jaa caynu bani fulan baaba la yidhi ama dawlatu fulan baaba dee qubida caynu dawlati bani fulan ba ama dawlatu fulan baaba la yidhi dawla fulaniya ayaa la qabtay ishan maxay ahayd il baa la idlaaqay laakiin maxaa loo jeedaa shaksi dhan oo baa loo jeeda kolley munaasabada inta juuska cayn laba yidhaahaana dee kolley malaa shaqadiisa in badan oo ka mid ah waa waxa uu ishiisa ku mulaaxadaynaya dee wararka iyo dee waxaasadiisa samciga uu urursanayo marka dambena qowmkii ama ciddii soo diratay uu gudbinayo kolley shaqadiisii baaba in badani ay tahay ku xasilaysaa aragtidan iyo mulaaxadadan iyo dee umuurihiisa iyo waxyaalaha uu urursanayo kaidlaaq alcayni waraadati kul insaan fi lmithaal almutaqadimi liljaajuus mithaalkan jaajuuska kuba soo maray taasi waa mid waxaa kaloo kaba mida cilaaqaadka wakasababiyati aw ilmusababiyati waa sababiyo ama musababnimo oo macnuu waa maxay iyadoo sabab la sheego waxa loo jeedaana wixii sababtaa ka dhashay uu yahay waa mid ama la idlaaqo musababkii wixii natiijada ahaa ee wax ka dhashay waxaa loo jeedaana sababtii isagu kaba yimi ay tahay labadiiba markaa waa taas oo labadaba dee uu ka imanaya majaaskan mursalkii uu kaba imanaya amhiladana wuu inoo sheegi faasababiyatu sababiyadu waa maxay an tudliqa inaad idlaaqdo asababa sababti oo sabab baad sheegtay macnaha ujeeddadu lafdi sabab adigu lafdi dee sabab ah ayaad isticmaashay wa turiid markaa wa turiidu aad ujeedana almusababa wixii sababtaa kaba dhalanayay kaan taquula waaba adigoo idhaah racaynaa waxaanu daaqnay alkhayha roobkii dee roobka lama daaqo lama daaqo laakiin waxaan la daaqaa muxuu yahay waa wixii roobka ka dhashay oo iminka sababtii baan sheegnay laakiin maxaa loo jeedaa musababkii oo ah daaqii ku soo baxay roobkaas ee roobkan kaba dhashay racayna alkhayha baana la yidhi waxa weeyaan bal markaa taasoo kale maxay noqonaysaa waa sabab baa la idlaaqay musababkiina waa loo jeedaa cagsigiina waa tanoo wاlmusababiyatu an tudliqa inaad idlaaqdo weeye almusababa wixii natiijada ahaayee sababtaa kaba dhashay oo macnaa lafdigaad isticmaalayso ayaa ah musababkii laakiin isaga uma jeedide wa turiida waxaad uma jeedaa asababa sababtii kaan taquula amdarat الsamaau rabiican amdarat way da'day oo asamaau samadii waxay da'day rabiican gubay da'day dee samadu iyaduna roobkii ayay waxa weeye weeye laakiin roobka ayay waxay da'aysaa laakiin rabiican oo ah waxaan baxaya wakhtigaa guga baxaya nabaadaadka kala duwan iyo anwaarta iyo ama ubaxyada iyo umuurahaasba roobka way ka yimaadeen roobkay kaba dhasheen laakiin wixii samadu ay soo da'day ma aha marka iminka maxay noqotay sababtiibaa waxa weeye musababkii ayaa la sheegay waxaana loo jeedaa dee roob baa loo jeedaa iminka halkan kaydkii baa loo jeedaa oo sababtiibaa ujeeddadu ay tahay bal markaa cilaaqadu markay sababiye tahay ama musababiye ay tahayna waa majaaska mursalkaa wa kalxaaliyati waaba xaaliyo ama dee maxaliyona waa la mid waa ta uu sooba wado bian tudliqa inaad idlaaqdo alxaalla wixii shay dhexdii dhacay ee degay wa turiida aad ula jeedana almaxalla meeshii oo maxaa tanna majaaska mursalkaa iyadna markaa cilaaqaadkiisa kaba mid ah ama qaybahaas kaba mid ah iyadoo la sheego shay baa la sheegay wax maalan ama shay kale dhexdiisa dhacaya dhexdiisa degaya ayaa la magacaabay oo la isticmaalay laakiin maxaa loo jeedaa isaga looma jeedee maxalkan uu dhexdiisa dhacayo ayaa loo jeedaa cilaaqada ka dhaxaysa labadanna dee munaasaba ka dhaxayso waa xaalli iyo maxal waa waxyaalo islaazimayaba oo dee bal maalan taasba mihaalka taasoo kale in waaba in oo bal maalan haddii iminka lafdigan gaa'id oo kale la isticmaalayo macnihiisii asalka ahaa ee uu lahaa wuxuu aha makaanka munkhafidka ah taas weeye waa maxalkii taas in ayuu ahaa markii dambena maxaa loo isticmaalay oo dee weliba xaqiiqo curfiyaaba isagu isu rogayba oo ka badanyayba tanoo isagoo xaqiiqa curfiya macnaha hore waa la ilooba laakiin ka mithaal uun dee wixii bal matalan fadlad ahaa ee qaariban meeshaas oo kale loola qasti jiray dhici jiray oo kale bal haddaba haddii lafdigii kaa'id la isticmaalo loo jeedo imaka maxa maxalkii loo jeedo maanta xaqiiqad curfiyada inagoo ka dhigayna wadcigan maanta kol hadduu wadcigii curfi ahaan looba dejiyo kii kale la iskaba iloobay oo taa la isticmaalo makaankii loo jeedo waxay ahaan layd dee iyadoo xaaligii laga cabiray waxa loo jeedaana uu maxalkii yahay dee ta kalena waa cagsigeed kalxaaliyati bian tudliqa alxalla wa turiid almaxalla aw ilmaxalliyati ama maxalnimo iyo makaannimo bian tudliqa inaad idlaaqdid almaxalla meeshii aad idlaaqdid wa turiid aad ula jeedid alxaalla fiihi wixii dhexdiisa dhacaya lafdiga xallina laamtu uu shadan yahay ilaa gayri dalik waa umuuro kolley amtiladeed iska yar dee fannigeennana way kaba baxsan tahay laakiin aan saa u fogeyn bal haddaba in cilaaqaadku intan way kaba badan yihiine waaba kuwan uu inoo sheegay baa kaba mid ah waxyaalahaasna majaaz mursala lagu magacaabayaayo waayo munaasabadii maanta mushaabaha maaha waxan iyo waxan bal maalan caynkii iyo bal maalan shaksigii oo kale ama shurdadii iyo dee bacdigii ee ka mid aha waxaasaa ka dhexeeyo macnahaasay iska shabaheen maaha dee waxyaalahan kale munaasabadii noqotay taa majaaz mursala la odhanaya haddaba wuxu uhi walmajaazu lugawiyu majaazkan lugawigii yakunu mufradan wuxuu noqdaa kol lafdi keliya oo waxaan majaazka uu ku sugan yahay kelimo keliya buu noqdaa oo murakaban hadal dee murakaba oo adigu hadal dee nisbe isnaadiya dhexdooda ay kuba sugantao laba kelimiya wax ka badan laysaga geeyeyna uu noqdaa oo majaazku waa kaba yimaadaa falmufradu huwa isagu maa kii weeye kaana ahaaday fi lafdi lmufradi lafdi keliya wahuwa wataqadama tamhiilatu umuurahan aan soo marnay markaa leeyahay asad la isticmaalaye rajul shujaaca loo isticmaalaya dee lafdadan keliya weeye lafda waxa majaazku uu kuba sugan yahay waa majaaz mufradaa la odhanaya kaasi marka amhiladaan soo marnay kollay saasay ahayn walmurakabu maa kii weeye kaana aadii fi ljumali jumlo wixii gala ee dee aan isaguna ahayn macnihii markii hore loo dejiyey tarkiibkan aan loo isticmaalin ee macno labaad loo isticmaalayo kaas baa majaaz murakaba lagu magacaabaya marka kaasaa laakiin muxuu kala bixi fain kaana dad ay tahay alcilaaqatu cilaaqada fiihi isaga fiigiisa ku sugan noocaa murakabkaa munaasabada macnahan dambe iyo macnaha hore kaba dhexeeya hadday almushaabahata mushaabaha ay tahay sumiya isticaaratan tamhiiliyatan markaa taa isticaara tamhiiliyaa ayaa la odhanaya wa ilaa haddii aanay macnuhu mushaabaha ahayn munaasabada ka dhaxaysa famajaazun murakabun mursalun waa majaaz murakabo mursala wadalika ka tashbiihi suuratin bisuura ونqل الdال عlى الصورة المشhبه بها وإطلاaقha عlى الصورة المشhبهة bal waana miثaalkuda waxaabay noqonaysaa taas imaka oo imaka tan miثaalkeeda ay noqon oo khaasatan istacaaradii tamhiiliyada ahayd ka تashبiهi suuraةi suura ba la shabahaya bsuuraةi suuro waa suuro ama de kollay wajushabaha hay-a muntazica min shay mutacadida noqonaya maante suura suuro kale lagu shabahayaa waana inoo soo socotaa miثaal والنqل الdاl عalى الصuرaة الmushabahi biha haddaba lafdigii ama jumladii ina tusaysay ee tilmaamaysay dee macnaheedu uu ahaa suuradan maanta mushabahu bihiga ayaa lasoo naqlinayaayo marka maxay noqon waإطlaaqiha calى الصuuraةi الmushabahati suuradii maanta suurada kale lagu shabahaye mushabaha ahayd ayaa lagu iطlaaqayaa oo lafdigii uu lahayd suuradaa mushabahu bihiga ahaa lafdigii uu lahaa oo waa dee kollay tarkiibba ayaa lasoo qaadayaaoo tan mushabah suuradan mushabah ah ayaa la siinayaa oo loo isticmaalaya idlaaq waa loo isticmaalayaa wey wadalika ka qowlika limutaradidin fii amrin waaba adigoo ku yidhaaha nin arrin buu doonayaa inuuse laakiin arrinkii muu goosan waa ka joogsanayaa waa ku taradudayaa talow waxaan miyaad la timaadaa miyaad samaysaa mise ma samaysid oo taasoo isagii waa mutaradidoo arrinkay ayuu ku taradudayaa weli go-aan adagoo uu wixii dee caziimo oo uu ku dhaqaaqa taa muu gaadhin ee waana rabaa laakiin haddana malaa dee cabsi kalea kuma jirto wixii haddana dib waa kan uga joogsanaya waa ku taradudayaa ruuxa caynkaasa waaba adigoo ku yidhaaha araaka waxaan ku arkaa waan ku arkayaa tuqadimu rijlan xaal aad lug horraysiinaysood hore marinayso tallaabo hore u qaadi wa tu'akhiru ukhra mid kalena aad dib u soo qaadayso ama dee waa tu'akhiru rijligii uun taaratan ukhraa marna lugtaadii baad kolna hore u dhigaysaa kolna dib aad usoo dhigaysaa bal markaa taasaabaad ku tidhi ruuxan arrin ku taradudaya dee waana wax loo isticmaalo oo markaa maxay tahay ninkan taradudkiisii amarkan maanta uu ku taradudaya iska hayo talow ma ku dhaqaaqdaa mise ma ka joogsataa ayaa lagu shabbahayaa ruux intuu istaagay eeg istaagay doonaya bal maalan inuu tago meel oo kolna lug hore u qaadaya dee kolna wixii buu ka joogsanayaa oo markaasuu lugtii dib u soo qaadaya kaasaa lagu shabbahayba marka maxaa deeta la isticmaalay kalaamkii isagu ina tusayay suurada labaad waa suurada labaad ee ruuxaas ay de maalan doonaya inuu meel tage kolla dee haddana weli aan dee go-aan aanay ka ahayne kolle hore u dhaqaaqaya kolle dib u soo joogsanayay kalaamkii ama cibaaradii lafkaa loo isticmaalayay ayaa maxaa lagu idlaaqay ninkan amarkan macnawigaaba ku taradudaya ama wax kaloo islaha samee ayaa lagu idlaaqay bal taas oo kale waju shabihina markaa muxuu noqday waa aliqdaamu taaratan waalixjaamu ukhraa dhiiranidan maama wixii hore loogu dhaqaaqayo kolle lagama joogsanayo markaa waana umuuro dhowr ah ayaanu dee muntasax ka yee lafdi keliya wax laga soo qaatay maaha bal kaa waa kaa isticaarada tamhiiliyada ay yidhaahaanba wa qowluka markaa waxaaba weeye iminka weli hadalkiibu wada walmurakabu ma kana fi ljumal maala ka qawlika limutaradidin waqawlika waka qawlika qowlkaagii liman jamaca khaslatayni damiimatayni ka shurbi dukhaani waxalqi laxa bal waa dee kole mihaalkoodan inoo soo noqnoqda qowlkaagii aad ku odhanaysayba weeye nin kulansaday ama isu geystoo laga wada helayo ku wada sifoobay laba khaslo ama laba arrin oo wada xunxun markaa labadii arrimood ee wada xunxunaa ruuxu isku daray muxuu ka dhigay sigaar buu cabayaa garhkana waa xiirayaa oo kale tani waa khaslo damiimaha tani waa khaslo damiimaha bal maalan ruuxaas oo kale ayaa maxaad odhan xashafan wa suu'a kiilatin macnaama waxaad kulansanaysaa dee asalka hore dee waxa weeyaan xashafku waa timirta caamida ee qariibka ee dee markaa aan qiimaha saasa lahayn iyo su'a kiilatinna waa iyadoo noocii saas ahayn marka horeba liitay dee ruuxii loo miisaye iibsanayey loogu miiso miisaan aan hagaagsanayn ama ama dee daasada loogu miisaba daasa dabada lagaba garaaco markaa muxuu aha meeshii ku kulmay wixii waaba timirtaa caamida ama qariifta intii uu doonaya dee laga iibinayeyna looma dhammayn oo halkanaa dibna loogu xaday laba arrimood oo xunxun baa meeshii israacay oo kale dee markaa waxay u isticmaalaan waa masal masal carbeed weeye kaasi laarka dee marka hore siduu ku bilaabmayba saas bay ahayd oo ruux laga iibinayey dee timirtaas aan fiicnayn oo haddana arkay waxaan loogu miisayaa inaad dee miiskii dhamma ahayn ayuu cibaaradan yidhi laakiin markii dambe amhaashana lama bedelo sideedaa loo isticmaalaaye dee laba khaslo oo xunxunmi ruuxa isu raaceen oo dhan ayay u noqotayba markaa taas oo kale dee suuradaas iyo suuradan baa iminka tashbiihu dhacay labadaa suuro bal waa majaaskii luqawiga ahaa almajaaz alcaqliyu majaaska caqligii wayakunu almajaazu majaaskii caqliyan oo majaaskii luqawigii waa kaan ka soo baxnay waa lafdii macnihiisii ugu horrayn loo dejiyey macno aan ahayn loo isticmaalayo ayuu noqday majaaskii caqligaana waa kii labaad oo wuxuu yihi wayakuunu wuxuu noqonayaa almajaazu majaaskii caqliyan majaaz caqliyaa la odhanayaa dee marka la eega balaaqa ahaan majaaz caqliyaa la yidhaah idaa kaanat hadday tahay alalfaadu kelimaadkii mustacmalatan mid loo isticmaalay fii xaqaa'iqha kelimo kastaa macnaheedii markii ugu horraysay loo dejiyaa loo isticmaalay oo kelimo macnaheedii macno aan ahayn oo dambe loo isticmaalayaa meeshii kuma jirto walaakina tajawusa waa majaazaysiga isticmaalka majaaska la isticmaalayaa maanta xasala waa xasilay fil isnaadi waa nisbadan ka dhaxaysa isu tiirintan kelimadan kelimadan loo geeyey tarkiibkan ayaa macnahan uu majaaskii uu kaba soo baxaya uu kaba yimi ee kelimaadku macaanidoodii horun bay wada leeyihin waana tan aad arkayso ka qawlika waxaaba tidhi bana alamiiru alqasra ninkii amiirka ahaa wuxuu dhisay cimaaradii iyo dee aqalkii weynaa ayuu dhisay ayaa tidhi markaa fa bana ficilkan bana ee dhisma ah waalamiiru amiirkan oo dee shakhsigan dee aqalkaba ama cimaaradan lahaaba waalqasru iyadana qasrigii intuba mustacmalatun fii xaqaa'iqa oo dee banaana waa macnaheedii loo yaqaanay oo waa wax la dhiso macno labaad looma isticmaalin amiirkuna waa kaa sifadaa lahaaye amiirkii oo wax kale loogama jeedo macno kale loogama jeedo qasriguna waa aqalkii ama aqalkaa weynbo markaa isagana wax kale loogama jeedo alfaadani waa macaanidoodii markii ugu horraysay loo dejiya loo isticmaalay halkee majaasku kuma jira walaakinna tajawusa tajawusku maanta isticmaalka majaazeed ama majaazaysigu xasala waa xasilay binisbati albinaa'i ila alamiir dee amiirku cid buu dirtaa shaqaalaa dhisoo ficlan xaqiiq ahaanka isagu la baashiray wixii gacantiisa ku dhisay ma aha marka tiirintan dhismihii aqalka loo tiiriyey amiirkii ayaa waa tiirintaas nisbadaas ayaa majaaz ku jiraayo idilbaanii lahu xaqiiqatan dhab ahaanka aqalka dhisay alcumaal waa dadkii shaqaale ah kuwaasaa dhisay isagu xoole ha bixiyo amarka ha bixiyo ee kii ficilkan la baashiray ma markaa xaggaa nisbada ayaa majaazku kuba sugan yahay kaas baa majaaz caqliga lagu magacaabaya bal umuurahan kolley waana dee fani kale ee intaasaan kuba dhaafaynaa alamru amarkii waxaay dee tahay amarku kolley waa qeyb muhimah oo dee abwaabtan usuul fiqiga ka mida ayaabuu yahay waana tii aan soo marray xukumkii sharciga ama markii qaybihiisii laynoo qaybinayay oo kale dee bal maalan dalabu ficilkii ayaa wuxuu inoo kulansa dee wuxuu ahaaba dee waa wax amarkan weeyaba laakiin amarkii unbaaba qayba noqon bal waa imika waa tii axkaamtii sharciga ahayd kolley iyo qaybi ayaa waxyaalaan gudagelaynaa amarkii marka wuxu uhi yudlaqu waa la idlaaqaayo lafdulamri lafdigan alamru waxaa lagu idlaaqaa calaa idlaaqayna calaa baa meesha ka maqan waayo ficilku sidan uma qaadanayo waxa weeyaan dee uma gaadhayo ismi kale udliqa calayhi ama adlaqa calayhi waay ficilka yudlaqu halkan calaa baa ka dhacdeen yudlaqu lafdulamri calaa idlaaqayni laba idlaaqa ama ayaa loo isticmaalaa ujeeddadu laba macno ayaa amarka loo isticmaalaa alawalka hore waa calaa dalabi alficli wax in la sameeyo iyo ficil dalabkii ka qowlihi tacaalaa wa'mur ahlaka bisalaati waxaad amartaa ood fartaa ehelkaaga salaad waaba dee salaadii oo ficilkii ayaa la faraya in ama lays amraya layska doonaya in lalaba yimaado wa hada alamru amarkan waana kaynu u jeedna imika halkan aynoogu imane yujmacu waxaa lagu jamciyaa calaa awaamira awaamir oo macnaa amarku marka uu macnihiisu tahay dalabulficli amarkan badan uyaynu naqaano waxaa jamaciisu noqonaya awaamir amr awaamir athaani ka labaad cala alficli walxaal cala alficli waa yudlaqudii waa yudlaqudii baa iminka meesha inoo taalla calaadiina waa tan iminka la isticmaalay aan halkaa hore qadarane yudlaqu waxaa lagu idlaaqaa ka labaadna cala alficli waa maaha waa ficilkii wixii la samaynaya ama shay ficilkii iyo walxaali waa shani waa arin adigu iyo ficil ama arin un ka soo qaad waa wixii shani ama xaalo iyo amar ama wax dee markaas shani iyo arin ayaaba lagu idlaaqaya arrinkii bal maalan ka qowlihi tacaala washaawirhum la tasho oo asxaabtaada kala tasho nebigaa lala hadlayaa fi lamri waa maaha amarkaad fulinayseed iyaga amrayso kala tasho waa wixii axwaasha iyo shu'uunta iyo umuuraha dee iyo arrinee kula soo gudboonaada bal la tasha asxaabtaadii waa istitaaba iyo dee rasuulka ilaahay waxyibaaba u imanayo umuurahan waaba ka kaaftoonaa laakiin waxaaba weeye soo halkan bacda salaf ay yidhaahaan liyastana alxukaamu min bacdih waa dadkii madaxda ahaa dee iyagu bal maalan aan siisoo kala ahayn say dariiq ugama yeeshaan oo dee wa amruhum shuuraa baynahum waaba khasladii dadka mu'miniinta khasladoodii haddaba wa hada alamru arrinkan bimacna alficli walxaali washani ah yujmacu waxaa lagu jamciyaa isaga calaa umuurin jamciis waa umuur oo kolbaa dee arkaysaa kutubta amarkii waaxid alawaamir ahaa ma ay odhanayaan amarkii waaxid alumuur ahaa macnaa dee waana macnahan imakaan hayno umuur baa lagu jamciyaa walmuraadu huna laakiin baabkan ama faniganba ka loo jeeda alawalu ka hore weeye dalab lficliga ah waa lima fiihi min adalab waxaa isaga ku sugan ee dalab ah walamru fi listilaaxi taasi waa xaggii luqada amarku xagga istilaaxa istidcaa'u ficlin waa ficil dalabkii weeye oo waa dalab la dalbayo wax la samaynayo la iijaadinayo bilqowli hadalna lagu dalbaya maha ishaare iyo waxyaalaha hadal waayo siiquu leeyahy inoo soo socota qowl ama dhawaaq iyo lafdi lagu dalbayo qowlka addaalli calayhi waa ficilkan ama dee dalabkan tilmaamayay ina tusayay ee dee waxa weeyaan uu ahaa macnihiisuba dee dalab inoo faa'iidaynayay calaa sabiili listiclaa'i isa sarraysiin iyo isticlo dariiqeed nala korkii kuba sugnaaday ama taa laguba dalbo bal waan ku soo yar noqon kelimadee horta cibaaradiisa dambaan gee eegaya waxay markaa mu'alifiintu yidhaaheen wa akharu lusuuliyiina culimmadan usuulka intooda badani laa yashtaridu ma shardeeyo alculuwa sarayn ruuxan bal ama ciddan aamirka ah ee amarka uu ka soo fulaya rutba ahaan filwaaqic uu uga sarreeyo ciddii ma'muurka ahayd walalisticlaa isticlaa waaba isagoo isa sarraysinaya filwaaqic kamaba sarreeyo ee laakiin hadalkiisa siduu u dhigaya iyo dee taasoo kale ayay kuba sugan tahay nooc tacaadum uu isagii iska dhigayo inuu kaba sarreeyo oo taas yaanu filwaaqic mid ka sarreeyaba noqoninbe labadaa xaalo waana markii hore calaa sabiili isticlaa buu inooguba daray ma shardiyaan fil aamiri kan aamirka ah marka waxa weeye alculuwu waxa ay tahay culuw an yakuuna daaribu aclaa rutbata min almadluubi minhu fi lwaaqic weeye kan daaribkii ee wax dalbaya aamirkii kan ma'muurka ama madluubu minhuga inuu filwaaqic ka sarreeyo ka rutbo sarreeyo taasi waa culuwi ama isticlaagu waa inuu kan aamirkii ama daalibku muujisanayo uun daahirsanayo isagu inuu dee tacaadum uu dee kan cala almadluubi minha ama ma'muurkii uu kaba sarreeyo waaqicu sidaa haba khilaafsanaado yaanay kala sarraynba yaanay jirin rutbadooduba haba sinaato bal taas bay tay haddaba waxa weeye dee waa tan oo san dee bal matalan amarkaba uu ku tacriifiyo saaxibu sallam oo kale uu kaba dhigo amarku dee inuu kan maca isticlaa yahay marka noocan ama noocun bal culuwi ama isticlaa uu jiro amar la odhanayo haddii kale oo laba ruuxoo siman ayuu dee midkood kii kale u amrayo in iltimaas la odhanayo haddii arrinku uu noqdo min aladnaa ila alaclana ducaay noqon ee amar ma noqonayso bal taase haba jirtee laakiin wuxuu leeyahy usuuliyiintu siiqadii kol haddii la heeyo dalab markaa ama ficil iijaadintii laguba dalbayey isticlaa ama culuwiyaanu jirinbe amar bay kuba idlaaqayaanoo amar way odhanayaan inta badan usuuliyiintu wastashhaduu waxay markaa halkan shaahid ahaan usoo qaateen amarku isagoon isticlaa jirin culuwi aanu jirin in haddana dee siiqo amar ama amarba lagu idlaaqayo luqa ahaan biqowli camri bni alcaas limucaawiyata uu ku yidhi amartuka amran jaaziman facasaytanii wa kaana min altawfiiqi qatlu bni haashimi taas buu kuba yidhi bal beydka aan laqbeeya horta wixii aan odhanayana aan odhane amartuka waan ku amray amran amar baan ku amray markaa eeg mucaawiya isagaa amiira almu'miniin ah dee camr bnulcaasna waa racyadiin buu kaga mid yahay ama xawaashidiisii iyo dee la taliyayaashiisii unbaabuu mid ka mida yahay marka culuwigii ma jiro maanta xagga mucaawiyuu jira isticlaana ma jiro laakiin haddana muxuu kaba cabiray waan ku amray amar baan amartuka amran jaaziman go-an ayaan ku amray facasaytanii waad icaasiday oo amarkaygii waad khilaaftay wa kaana min altawfiiqi bimacnaa sida tawfiiqda ama toosan ee sawaabka waxaa kaba mid ahaa qatl bni haashimin ina haashim in la dilo oo ninkaa aan kula teliya ama aan ku amray siduu kaba cabiraya inaad disho ee dili weyday dee waa taas waxaa sawaabka ku jiray ama talada fiican ay ahayd ninkaa in la dilo muxuu yidhi hadalkan hadalkan deeta dib aanaa u yar tacliiqin wa kaana wuxua ninkan ina haashim khaarijan mid ka baxay oo daacadiisa ka tegay calaa mucaawiyata mucaawiya ayuu ka soo hor jeestay fa dafira bihi markaasuu gacantii ku dhigay oo waa qabtay mucaawiya waa ninkaa dee suldadii iyo daacadiisiiba kaba baxay ka hor yimi a mucaaradeeyey markaasuu intuu gacanta ku dhiguu uma cafa canhu xilmi badan baa lagu yaqaanaye wuu iska saamaxay fakharaja calayhi maratan ukhraa mar labaad buu haddana ninkii halkii markii ayuu noqday markaasaa dee uu hadalka yidhi bal waa kollayna waa hadalkii filayaa sharaaxda ama sharaxa jamculjawaamic kuba sugnaa khaasatan sharaxa jalaaludiine cibaaradiisa aan soo naqliya jalaaludiin maxalli baa wuxuu sharaxa jamculjawaamic ku yidhaahaa dee iminka tanimuu sii dhammaynay ninkan in haashimuu sheegaya waa nin reer bani haashim hoosuu kaba cabiray oo maaha ibnu haashimkan dee in abihi haashim la odhanaye laakiin reer bani haashim waa qoyskii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nin sidaasuu ahaaba ciraaq ayuu dee malaha daacadiisii kaba baxay oo uu dee malaha waa mucaarado hubaysan be adigu daacadiisiibuu kaba baxay calaa mucaawiya waa la qabtay markii la qabtay buu u ishaaray camr bnulcaas ninkaa in la dilo markaasuu isagii khilaafayoo dee xilmigiisii lagu yaqaanay buu uu sii daayey mar labaad buu baxay waa sida cibaaradan imikaba inoo taala markaasuu beydkan uu kuba yidhi markaasaa wuxuu raaciyaa isagu ibnu haashimkan ulamuu jeedin cali bnu abi daalib ulama ujeedin taas waa cibaaradiisii uu raacinayey qolooyinkii xaasheeyeen horta sakariya asaare tacliiq saasa kuma lahayn banaanada waxaabuu kaba dhigaa un hadalkumu sii xoogeeyaayo dee kolley hadduu cali yahay maanta camarna kulamuu taliyeen dee mucaawiyana arrinkaa kumana dhaqaaqo kumana fikirino markaa waa nin kale bal saasaa kutubta inooguma suganaya lakiin horta waxaan filaya waa kalaam nadar ku sugan yahay arrinkan ninkan ibnu hashim uu leeyahy waa nin la odhanayey aabihii baa hashim ahayoo cabdullaahi ibnu hashim ibnu cutbata bn abi waqaas wey sacd ibn abi waqaas walaalkii cutba ayaa nin hashim la yidhaa dhalay haashimkaasna kolley nin macruuf uu ahaa dikri badan oo saxaabada ee waktigii rasuulka anigu taamaan arag oo ma ogi laakiin haddana dee nin roon buu ahaa sida muuqata waayo aabihiiba dadkii uxud rasuulka ilaahay dhibtiisa kaba qayb qaato oo gaalnimo waa ku dhintay cutbata bn abi waqaas dagaalkii qaadisiiye oo dee rasuulka ilaahay dhowr sannadood iyo wax yar unuu sii mootanaa markii dee ciidanka ciraaq lagu soo ururinayo shaamna dee inta inteedii badnayd la qabtay ciidanka madad loo baahnaa waayo reer furus baa markaa la doonaya in hagaag loo waajaho saacadna isagaa ka amiirka ahaa halkaas ciidankaa oo dee iyo dadkii aanu markii hore xuruubtii riddada intay riddo ka qayb qaateen uu diiday abubakar inay dagaaladii ka qayb galaan ee lagu yaqaana dee shujcaantii carbeed waktigii jaahiliyada waayo uu diiday dadkaas oo dhan dagaaladii kamay qayb gelahaynba waana ciqaabeed bay ahayd markaa cumar arrintii jirtay daraaddeed baa iyagii uu fasaxay bal raggii najidada lagu yaqaanay waa la keenaya haddaanu imanoo dee waa in qas ay yimaadaano waa lasoo dirayay ciidankii laga soo diray markaa madadka ahaa kollay ninkii watay buu ahaa haashim ibnu cutbat ibnu abi waqaas walow maalintii labaad ee dagaalku socday subaxdii labaad ay soo gaadheen awaaishoodii oo dee uu horkacaya ama raggii soo degdegay qacqaac ibnu camrin geesiga aada u macruufka ee saxaabiga ahaa ee de markiiba nin qaa'ido weynna dilay ninkii watay buu haddaba ninkani markii dambena ciidamo cali buu ciidankiisii kaba mid ahaa dagaalkii sifiina waa nin geesi oo la yaqaano amirqaal baa la odhanayo dadkii qaybta weyn kaba qaatay buu ahaa laakiin dagaalkii sifiin baa lagu dilay hashim ibnu cutba inankiisan baa isna la qabtay mucaawiya loo geeyey mucaawiya ayaa deeta taladii mar labaad u baxayba may hayne taladii camrin baa ahayd inuu ninkan dilo mucaawiyana uu saamaxay markii taasi dhacday uu isagoo kaba cadhooday ayuu beydkan iyo abyaad kala yidhi marka waxaa kaa mid ah amartuka amran jaaziman ama xaazimanba facasaytanii wakana min atawfiiqi qatlu bni haashimin markaasaa muxuu yidhiba alaysa abuuhu ya mucaawiyatu ladii maala aladii acaana caliyan yowma xazil khalaasimi miyaanu aabihii ahayn ninkii maalintii guryada la isgoynayey caawiyey ee u kaalmaynayay caliba markaasuu yihi faqatalanaa xataa jara min dimaa'ina bisifiina amhalu lbuxuuri alkhadaarimi markaasuu wuxuu yidhiba oo hadalkii ugu dambeeyey markaaba beydkiisii ah wahada bnuhu wlmar'u yushbihu ciisahu wayushiku an tulqaa bihi jidda naadimin markii taas buu abyaaddii uu saamaxay abyaadda nafteedii buu u gudbiyey cabdillaahi bnu mucaawiya isaguna shicir kale ayuu soo tiriyo uu mucaawiyana kula hadlayo bal markaas bal hadallo ninkana uu kulaba hadlayo kolley qisadu iyadoo dhan iyo taas waxay kuma sugantahayba dee kutubtii halkan kagaba mudnayd ee asalka ahayd waa mubarid kitaabkiisan alkaamile xagga adabka ee aad ama adabka kuwooda ugu mudan baa usushiisaasuu yidhaaha ibnu khaldun muqadimadiisa juskiisa hore iyo abyaadan mucaawiya maye kuwaan aqriyo uu tiri camr iyo abyaaddii uu isagu ugu soo jawaabay cabdullahi bnu mucaawiya iyo qisadiisii walow intaa in ka dheerna muruuju dahab ay kuma sugan tahay marka arrinku wuxuu ahaaba adigu ninkaa weeye ninkuna ma aha reer bani haashimiya dee kutubta rasuulka siaasaaba dhacdee halkan amartuka amran jaazimanna kolley kaamilka mubarid waxaa kuba sugnayd amartuka amran xaaziman baa kuba sugnayd bal markaa maxay meeshu tahay oy u daliishadeen waaba kan wa macluumun waxaa la og yahay annahu shaniya laysa hunaaka dee markaynu eegno mucaawiye iyo camar say isu ahaayeen culuwun sarrayn uu mucaawiamar uu mucaawiye ka sarreeya rutbaahanimay jirin wala isticlaawun iska sarraysiinayo isagoo iskaba weynaynaya isagii ole anaa ka mudan yaanu waaqicuba saa ahaane tanna may jirin min camrin taasoo dee camar xaggiisa ka atay calaa mucaawiyata waana kan ka cabiray amartuka amran jaaziman haddii xaaziman la yidhahna waa amran daa xasmi weeye amar dee xasmika ra'yiga iyo talada fiican ay kuba sugnayd ayaan ku amray bal marka halkan waa taa ay u dariishadeen usuuliyiintu lafdiga amar ama siiqadan markaan amar ku idlaaqayno waxba shardi inaanayan ama in badanoo usuuliyiinta kaba mida suu kaba cabireen intooda badan inaan culuw iyo isticlaal laba shardin wakadalika qowluhu tacaala waxaa tanna la mida waxyaalahay shaahid ahaan u soo qaateen ilaahay qowlkiisii u yihi xikaayatan can fircawna liqowmi isagoo inooga warramaya fircoon wixii uu qowmkiisa ku yidhi famaada ta'muruun maxaa ifaraysaanoo ama ah aniga ifaraysaan oo dee waa tala ahaan buu doonayey bal markaa iyagii markaa isagii baaba ay ilaahnimo u sheegayaan ama ay uba ictiqaadsan yihiin ama dee ay ku leeyihiin haddaanay ictiqaadsanayn isna wuu sheeganaya markaa jaanibkooda waxba may jirin haddana waa kan ka cabiray amarkiinu muxuu yahay maxay amraysaan maanta oon ka yeelo oo arrintii dee waxa weeyaan bal nebi muuse markii dee uu yimi ee mucjizadiina ay muuqatay laakiin wuxuu leeyahy wayumkinu waxaa suurtagala tan dambe fircoon an yujaaba can dalika intaa lagaga jawaabo oo xaggan famaa ta'muruun dee maxaa igula talinaysaan oo kaloo tala ahaanba lagaba dhigo laakiin in lagaba jawaabo biannahu isagu xiina waqtigii manaxahum uu iyaga siiyey suudata ibdaa'i ra'yi ra'yigooda iyo siday la tahay inay muujiyaan oy u sheegaan suudadaa markuu siiyey oo wakhtiyadaa hore dee aanu lahaynba maa calimtu lakum min ilaahin hayri wakiil ahaayo uma ogolayn taase markuu maanta arrintan weyne markay ku timi iyagii siiyey inay bal tala bixiyaan oy ra'yigoodii muujiyaan kaana dalika kaasi muxuu noqday iclaa'an lahum sarraysiin la sarraysiiyo kale oo bal aayadda taa waa lagaga jawaabi karaa lana odhan karaa amarka calaa kulli xaalin waa dee aad bay u mashhuur tahay amarku markuu min alaclaa ila aladnaa xataa ayaanu waaqacba ahaanine kaba sofriye kaa isticluubahba ahaadee in amar la odhan kan labada simanna iltimaasay odhanayaan dee markuu min aladnaa ila alaclaa yahayna iyada ducaa baa la odhanayaayo bal maalan dee taas rabbi ikfirlii oo kale markaad leedahay waa amar laakiin maha amar waa ducadee baryo aad rabbigaa baryaysa maha amar adiga aad amrayso oo kale bal taaba weeye siyaquhu cibaaraadkii ama siiqooyinkii amarkuu kuba imanayay wallahu subxaana wa tacaala aclam